mar kale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilowna ciidamada puntland ayaa maanta waxa ay sheegeen in kooxda daacish ay ka qabsadeen saldhigyo ku yaala buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari saraakiisha ciidamada puntland ee v o e da u sheegay in saldhigyadan ay horay duqaymo uga geysteen maraykanka iyo imaaraadka faadimo yaasiin jaamac waryaha v o e da ee boosaaso ayaa warkan noo soo dirtay taliyaha ciidamada badda puntland jenaraal cabdiraxmaan maxamed jaamac oo aan goor dhoweyd kula xiriiray isgaarsiinta satarleytka ee torayada isaga oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada puntland ay maantay kala wareegeen daacish saddex fariisin oo ku kala yaal tuulada daramadow afka curaar iyo goob kale oo u dhaxaysa tuulooyinka daramadow iyo gaatir oodan goobaha cusub ee ciidamada puntland ay maanta kala wareegeen daacish ayaa taliyuhu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina hase ahaatee ay ku arkeen xabaal wadareedyo cusub iyo gaadiid la gubay oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin khasaaraha goobta uu ku arkay ayaa taliyuhu ku tilmaamay inay geysteen duqaymo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay lala beegsaday fariisimahan oo uu sheegay inay ku sugnaayeen daacish dagaalkan u dhaxeeya ciidamada puntland ay ugu magac dartay hilaac iyo daacish ayaa buuraha calmiskaad ka socday muddo konton iyo saddex cisho ah masaafo ka badan laba boqol iyo konton kilomitir ayaa ciidanka puntland ku mareen lug iyagoo dushooda ku sita sahaydooda dagaalkan ayaa puntland sheegtay in ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso